Maamulka degmada Xudur ayaa kormeeray xarumaha lagu qorsheynayo inay Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed iyo World Bank ay ka dhisaan sideed iskuulaad oo si bilaash ah wax kaga baran doonaan carruurta soo koraya ee waalidkooda aan u awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka waxbarashada. Waxaana guddoomiyaha ku wehlinaya xafiiska arrimaha bulshada ee degmada isku duwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka Bakool iyo xubno kale oo ka socday Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed kuwaasoo safar shaqo ku jooga magaalada Xudur. Maxamed Macalin Axmed oo ah guddoomiyaha degmada Xudur ayaa sheegay muhiimadda dhagaxdhigga iskuulkaani kuwaasoo wax lagu bari doono carruurta soo koraya ee aan waalidkood awoodin inay iska bixiyaan kharashaadka iskuulka.
Unoo miilan koyni barnaamijyo deegaamada deegaanka la kuday oo dhinaca waxbarashada ah iskuulaadkii oo la asteeyay webaa meelun hata surunan asteynay dhanimaana iskuulla ka dhisa iskuulkaas oo dhisi doonta insha allah wasaaradda waxbarashada iyo isku kaalmaysan doonaan world bank barnaamijyadaas oo waa iskuulkii shanaad una boogdaanu shalayna way basoonay ilaa afar iskuula seeni iskuulkii shanaadu horeyna way bandhigaastay sida iskuul siyada iskuulaaska in runtii arrintaas way baan kamaan naqaana wasaaradda waxbarashada dadka ku socdo maanaa tiimka ku socdan mahad naqaana khaasatan aniguna barnaamijkaas laani huso deegaankan oo dhabaatiis joogiya warbarashada iil badan ka jara aniliin suubi iskuulaad maaltuulooyin shay magaalada nawaaje aniliin suubi arrintaas iyada iyada handhawaayanka maamul ahaanka shacab ahaan handhawaayana arun ciidanka faraasagno meelun hata roogno ardaytee way badhakdaan degmada xudur yaan bahaayan samana baahadiyaadi dadki maanaa taraagi dheer galaay ninku baagsada yaway baan qastaynay ani maanaa antas koorole ka dhase nooha ogolaatay hay-addii noo wasaaraddii noo ogolaatay insha allah u armoos way linku baagsada doone dadata way bajara ilaa siyeed kilomitr sagaal kilomitr oo maanaa xuduran bahayna jare maanaa dhadhaxaad dadkii ay ti sameel shantaraale ayoon iska kooyan iskuulaadkas yoonito walaaskaabkas ayoon dhakadan yalinka talagali arrintaasan qastayn insha allah way barajeene kucodsadaan world bank masangaan dadka maalgeliyow way iyadun kucodsadaan ini maanaa arrintii la fududaay xarumahani loo qorsheeyey inay wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya iyo world bank ay ka dhisaan sideedda iskuul ayaa loogu talagalay in carruurta danyartaah iyo waalidkood aan awoodin inay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada loogu talagalay iyo carruurta agoonta ah